alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqna bilxilm wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin dersigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol toban iyo sagaalaad min suurati اlbaqara qaala allahu tacaala yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay aayaadkii hore axkaamta jihaadka iyo dagaalka loo jireeyey markii laynoo soo sheegay mar labaad hadafka iyo ujeedka guud ee laga leeyahay jiraynta la jireeyey jihaadka iyo qitaalkaas oo ah in xaqa loo gargaaro iyo diinta in macnaha la xoojiyo iyo ummadda in laga ilaaliyo cadowga khaarijiga ee dabadda kaga imaanaya halkan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa sidii loo islaaxin lahaa mujtamaca iyo bulshada muslimiinta ah xagga gudaha siday u ahaan lahaayeen bulshadaasi bulsho wanaagsan oo haysata usus ama waxa weeyaan saldhigyo wanaagsan oo dabeecad wanaagsan iyo fadiilo ku taagan markaas wuxuu yidhi walaabudda lidowlati min alislaaxi addaakhiliyi waalkhaarijiy dowladda waxaa lagaba maarmaana dadkaa xukumaysa ee dowlad muslima hadday tahay inay islaaxiso wanaajiso xagga gudaha iyo xagga debadda labadaba dhanka debaddana inay ka ilaaliso cadowga muslimiinta debadda ka ah gudahana inay ka ilaaliso dhaqanxumada iyo waxyaalahaas khamrada iyo ma garanaysaa khamaarka iyo turubka iyo waxyaalaha xunxun oo dadka dabcigooda iyo akhlaaqdooda dhuminaya si ay u noqoto dowlad ku taagan calaa ususin matiina asaasyo adag ay u noqoto mid aan waxyaalaha xunxuna imaanaya aysan liiliijinaynin sidaas ay u noqoto qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyullaahi moxamedow calayka salaatu wasalaam can ilkhamri khamrada xaggeeda ay wax kaa weydiinayaan iyo wal maysiri waxa maysirka la yidhaahdo xukunka khamraday ku weydiinayaan maysirkuna waa qamaarka xukunka qamaarkana way ku weydiinayaan markaas maysirkaas asalkiisi waxaa laga keenay min al yusri oo ah waxa weeyaan kasab qofka iyo dhaqaale soo gelaya dhib la-aan iyo tacab la-aan ku soo gelaya ama min al yasaari baa laga keenay oo dad baa ku hodmo oo waxaa xun oo qurunka inta ka shaqaystaan ayaa sidaa xoola ku soo galan marka taas bay ku weydiinayaan qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka salaatu wasalaam fiihimaa labadaa dhexdooda khamrada iyo waxa la yidhaahdo maysirka oo qamaarka ah ifmun ifmibaa ah ifmigaasoo kabiirun weyn waxaa ku sugan dembi weyn ifmi weyn oo ballaaran baa ku sugan wa manaaficu manaaficna waa ku sugan tahay fiihimaa manaafic dhexdooda waxaa kaloo ah manaafic baa linnaasi dadka u ahaatay manaafic maadiya weeyaan waxyaalo dunawiyo ay ka helayaan oo markaa dhaqaale soo gelaya oo kale ah ama markaas waxay isdhahayaan markay isticmaalaan nashaad iyo firfircooni baa hesheen oo kale ah waxyaalo noocaas oo kale ah manaaficdaasna way ka helayaan haddaba haddii dembi weynna lagu sheegay manaaficna lagu sheegay keebaa weyn oo ballaaran ilaahay wuxuu yidhi wa ifmuhumaa labadaa ifmigooda iyo dembigooda khamrada iyo qamaarka dembigooda ayaa akbaru ka weynan badan min nafcihimaa nafcooda dararka iyo dhibaatada ay xambaarsan yihiin ayaa nafcigooda ka weyn nafcigu waa yaraanayaa dhibaatada ay xambaarsan yihiinna waa dhibaato aad u ballaaran maxaa yeelay caqligii baa qofka ka tegaya xoolihiisii baa tegaya waxaanu isticmaalayo khamrada ku gadanayo ama qamaarka ku gelayo caqligiina waa kaga tegayaa xoolihiina waa ay kaga tegayaan labadaasi marka waa dhibaato weyn weeyaan waxaa kaloo qofka jirkiisa ku imaanaya xanuunno ay khamradu keentay waxaa kaloo qamaarku soo jiidayaa qofka gurigiisu inuu kharaabo waxaa kaloo qamaarku soo jiidayaa inay meeshaa dhacdo usradii iyo qoyskii inay burburaan waxaa qamaarku soo jeedayaa cadaawad iyo collaytan iyo isnac dhex maraya kuwa qamaarka cayaara iyo kuwa khamrada wada cabba arrimahaasoo dhanna waa arrimo la arkay oo loo jeedo iyagoo islaynaya kuwii qamaarka iyo khamrada isticmaalayey iyagoo dhibaato isgaarsiinaya iyagoo qoysaskoodu burburayaan iyagoo ma garanaysa caqligoodii tegey iyagoo xanuunadaasay ku dhaceen waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalo mushaahadoo loo jeeda buu yidhi kitaabku markii laysdhinac dhigo marka dhibaatada ay xambaarsan yihiin iyo nafaca yare ay ka helayaan dadka waxaas ku howlan dhibaatadoodaa tiro badan oo wax la soo koobi karo dhibaatadoodu maaha ismi baa ku sugan dembi baa ku sugan maxaa yeelay cabidda la cabbayo sababbay waxay u tahay ismi iyo dembi khamradan iyo waxaan ninkii shaacirka ah wuxuu yidhi sharibtul isma xataa dalla caqli waxaan cabbay ismi ismigaa uu sheegaya khamradii weeyaan khamraan cabbay buu yidhi laa caqligaygii tegey kadaaka al ismu yadhabu bilcuquuli ismiga iyo ma garanaysaa khamraduna sidaasay ku samaysaa caqliyada oo u baabi'isaa sidaa weeyaan khamrada waxaa la yidhahdaa wax kastoo qofka caqligiisa daboolaya waxay dhahaan waxaa laga keenay khamartul inaa'a markaa dhahda weelkii baan daboolay waa dabool khamraduna qofka caqligiisibay daboolaysaa sidaas bay iyana ku imaanaysaa aayaddu wuxuu ku soo degtay baa la yidhi jamaaco reer ansaareed oo cumar binu khadaab ku jiray radiallaahu canhu ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen aftinaa fi lkhamri nebi allow khamrada nooga jawaab iyo walmaysiri qamaarka maxaa yeelay caqligiibay wadayaan xoolihiina waa baabi'inayaan markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan yasaluunaka cani alkhamri waalmaysiri ayaa la soo dejiyey weliba sayid cumar wuxuu dhahayey ilaahayow markii khamrada la xarimay wuxuu yidhi ilaahu khamrada noo caddee bayaanan shaafiyan caddayn cad markaasaa waxaa soo degtay aayaddan baqara hadda aan dul taagannahay cumar baa loo yeeray oo aayaddii baa lagu dul akhriyey markaasuu wuxuu yidhi allaahuma bayin lanaa filkhamri bayaanan shaafiyan ilaahu noo sii caddee khamrada bayaan cad oo weli wuxuu leeyahay aayaddii sida dhabtaa usii caddayn lahayd ilaahayow noo soo deji markaasaa waxaa la soo dejiyey aayadda suuratu nisaa ku jidha yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata wa antum sukaara markaasaa waxaa dhacaysay salaadda marka la gelayo qofka mu'adinka ah uu dadka intuu salaada ugu yeero ayuu dhihi jiray salaadda ha u dhowaanina idinkoo sarqaansan cumar baa loo yeero waa lagu dul akhriyey wuxuu yidhi ilaahayow noo caddee khamrada caddayn shaafiya oo aan ku bogsanno oo kaga qanacno aayaddan suuratulmaa-ida ayaa soo degtay aayaddaasaa sayd cumar lagu akhriyey markii la gaaray fa hal antum muntahuuna warmatihiin kuwa ka haraya khamrada iyo qamaarka iyo xumaha ayaa sayd cumar wuxuu yidhi intahaynaa intahaynaa ilaahu ka reebtoonaana ka harnay ka harnay buu yidhi imaamu nasey ayaa weriyey xadiidku waa saxiix markaas bayaan cad baa sidaa loo loo caddeeyey khamradii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi waxaa la isweydiinaya marka waa khamrada cabiddeeda oo xadaf baa meesha ku jira oo canshur bilkhamri weeye iyo wa tacaadi lmaysar maysarka isisiintiisa iyo qamaarka isticmaalidiisa labadaa weeyaan khamrada waxaa la tilmaamay magacyo badan bay leedahay ummulkhabaa'itna waa la yidhaahdaa khamradu sababbay waxay u tahay ficil kasta oo xun imaamu nasey wuxuu wariyey sayid cuhmaan laga wariyey radiallaahu canhu inuu yidhi khamrada ka dheeraaday khamradu waa ummul khabaa'ise inta xun oo dhan bay hooyo iyo asal u tahay waxaa jiray buu yidhi nin ummadihii idinka horreeyey ah oo cibaadaysan jiray haweeney baa markaa ninkii ku dhegtay haweenaydaasoo ahayd haweenka jirkooda ka ganacsada ee xumaanta sameeya waxay farriin bay u dirsatay ninkii ilaahay caabudi jirado gabadheedii bay u didho waxay tidhi gabar jaariyaha shaqaala oo ah orod iigu yeer waxaan rabaa inuu markhaanti ii furee markaasuu tegey gabadhii loo soo diray buu soo raacay gurigii islaanta joogtay u soo cidirsatay buu yimid mar allaale markuu albaab soo galaba hoos bay kaga xidhaa albaab markuu soo dhaafaba hoos bay ka xidhaa ilaa uu soo gaaray islaantii u yeedhay haweenay qurux badana wiil yarna ag joogo saxan khamraana ag yaallo waxay ku tirin runtaan kuu sheegayaa anigu markhaanti kuuguma yeedhin waxaan kuugu yeedhay litaqaca calaya inaa aniga igu duldhacdid ama inaa khamrada cabtid ama wiilkan yaroo ag fadhiya inaad dishid saddexdaa kala dooro ayay ku tiri markaasuu fakare wuxuu sidhi qofna ma dili kadhid zine iyo xumaanna ma samayn kadhid oo islaanta kuma dhici kadhid khamradaa ugu sahlana iyada isticmaal galaas khamraa buu cabbay markuu cabbay bay maskaxda ka qabatay wuu hadlay oo wuxuu yidhi ziiduunii iisoo kordhiyo mar labaad iisoo dara khamro kalax kale ii dara waa loo daray hadba ii kordhiyabuu dhahaa waa loo daraa ilaa uu markii dambe islaantii ku duldhacay oo xumaantii sameeyey wiilkii yaraada ag joogayna uu dilay xumaantii oo dhan marka khamraa soo jiiday wiilkii waa dilay zinadii waa ku dhacay khamradii waa cabbi khamradaa waxoo dhan keentay isagu wuxuu islahaa khamradaa ugu fudud markaas wuxuu yidhi war khamrada ka dheeraada maxaa yeelay khamrada iyo khamro la cabbo iyo iimaan qof mu'mina iskuguma imaanayaan khamro iyo iimaan isku meel ma gelayaan mid hadduu meesha soo galo kan kalaa baxaya khamra hadday timaaddo iimaankaa baxaya iimaanku hadduu joogana khamrada waa inuu diido waxaa kaloo la isweydiiyey manaafic see bay khamrada ugu sugan tahay hadday xoolihiina baabi'inayso caqligiina baabi'inayso sidee bay manaafic ugu sugan tahay manaaficdaasi waa maxay jawaabtu waxa weeyaan manaaficda aayadda lagu sheegay waa manaaficda maadiga ah waxa weeye way ka ganacsanayaan wuxuun ribix iyo dhaqaalahabaa ka soo gelaya xaaraanba ha ahaado waxaa kaloo manaaficdaas ka mid ah inuu qofku markuu cabo xoogaa kulayl iyo dareen galo oo siduu isagu sheeganayo awood awood baa soo gelgelaysa bilaash bilaashoo waxyaalahaasaa gelaya imaam alqurdubi wuxuu yidhi khamrada qofka cabba yasiiru duxkatan lilcuqalaa dadka caqliga leh waxay ku maadaysaan buu noqdaa waxaa la arkayaa qof khamre cabbay ba yidhi oo kaadidiisii ku caycayaaraya saxaradiisii ku cayaaraya oo gacnaha la gelaya marmar waxaa la arkay buu leeyahay kuwo wejiga iskaga masaxaya waxaa qurunkaada oo qashinkaada ka yimid oo ismarmarinaya kaadidiisii markuu kaadidiisi marmariyeyna sidii qof weesaystay oo kale yidhi allaahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin waxaa moodaa qof weesaysayoo qofkan waa waalan yahado wuxuu u qabaa inuu dahaaro qaatay kaadibuuna ismarmariyey markaasuu ducadii weesada akhrinayaa allaahuma ijcalnii min altawaabiina buu leeyahy wajcalnii min almutadahiriina kuwo sidaa yidhi baa la arkay waxaa la arkay oo la sheegay qaarkood waxaa la arkay kuwa khamrada iyo balaayada isticmaala iyadoo wejigooda ay ay baa wejigii ka leefleefaya markaasaa kii khamrada cabbay hadlayaado wuxuu leeyahay akramaka allaahu kama akramtani ilaahay ha ku karaameeyo saa ii karaamaysay aygiibuu la hadlayaa karaama meeshii ma ta'allo waxbuusan garanaynin waa qof caqligiisii tegey waa qof macnaha wixii ilaahay ka reebay ku dhacay marka walaalayaal khamrada ha laga fogaado xumaanteedu aad bay u badan tahay khamradan adduunka qofka cabbana khamrada jannada taal oo wanaagsan oo xalaasha ee macaanka badan ma cabba baa la yidhi uma soo dhowaanayo marka khamrada ha laga fogaado maysarka iyo qamaarka noocyadiisaoo dhanna ha laga fogaado si aan u badbaadno maalinka dambe oo qiyaamada iyo adduunka labadaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquuna maadaa maxaybay yunfiquuna bixinayaan maxay bixiyaan maxay bixinayaan maxay xoolahooda ka baxshaan maxayse ka tagaan qul waxaa dhahdaa nebiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam alcafwa anfiquu bixiya alcafwa kan dheeraadkaa bixiya alfaadila can ilxaaja baahidiinna waxa dheeraadka ka ah midaa bixiya waxaa idinku u baahan tihiin oo inaan ka maarmi karinna taa haysa kadaalika sidaasaa yubayinu allahu ilaahay uu caddaynaya alla kum idinka idinku caddaynaya alaayaati aayaadka ilaahay saasuu idinku caddaynaya waxa dhibaatada idinku jidho iyo waxa manfacada idinku jidha ilahay idiin caddaynaya xalaasha iyo xaaraanta ayaa ilaahay idiin kala caddaynaya lacalakum waxaa mudantiin tatafakaruuna lacalakum waxaa mudantiin tatafakaruuna inaad tafakudhaan oo fakartaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ku tafakudhaan iyo walaakhirata aakhira labadaba arrimaha adduunka inaad ku fakadhaan arrimaha aakhirana inaad ku tafakurtaan oo aada ogaataan adduunyadu inay tahay mid dhammaanaysa aakhiranu inay tahay mid baaqi noqonaysa sidaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan canil yataamaa kuwa agoontaa xaggooday wax kaa weydiinayaane qul waxaa dhahdaa islaaxun islaaxin oo lahum agoonta la islaaxiyo baa khayrun khayr badan waxa weeyaan agoonta in wax laysku darsado oo wax la wada karsado qof baa agoon u joogtaa dad ehelkiisa ay agoona xoolahoodii iyo xoolihiisii in laysku daro cunnadii in la wada karsado bay ku weydiinayaan iyo in laga fogaado ee waxaa dhahdaa islaaxun islaaxin lahum iyaga la islaaxiyo baa khayrun in la dhex galo oo xoolihii loo kordhiyo loo badbaadsho oo aan laga fogaanin agoontii saasaa fiican wain tukhaaliduuhum haddaa dheehdaanna agoonta fa ikhwaanukum walaalihin weeyaan waa walaalihin xoolihii haddaa isku darsataan cunnadii haddaa isku darsataan haddaa wada degan tihiin saasi waxa weeyaan waaba walaalihin walaalkaana waxa weeyaan hadde waa waxbaa laysku darsadaa oo waxbaa la wada cunaa oo waa laysku dhex jiraa walaalnimadana hadda walaalnimada diinta baaba laga hadlayaayo iyadaaba sii xoog badan oo walaalnimada diintu waxay ka xoog badan tahay walaalnimada nasabka iyo wada dhalashada dadka agoonta marka gacanta ku haya kuwo la dhashay hadday yihiin iyo kuwo kaleoo xagga walaalnimo muslimnimo walaal ugu ah hadday yihiin labadaba sidaasaa la amraya markaa inay wax isla yeeshaan weeye markaas agoonta waxeedina waa la iska ilaalinayaa oo la isticmaali maayo aayaddan marka waxaa la yidhi markay soo degtay walaa taqrabuu maalal yatiimi ilaa bilatii hiya axsanu ha u dhowaanina markay soo degtay ilaa khaslada wanaagsan mooyaane dadkii agoonta hayn jiray baa markaas waxay sameeyeen intay tageen bay agoontii cunnadoodii iyo sharaabkoodii iyo xoolahoodii bay iska sooceen wixii agoontu cunto xoolahooda wixii ka soo hara meel bay u dhigayaan hadhow bay mar labaad agoonka siinayaan ha cunee haddii wax cuna la waayena meeshaasaa cunnadaasi ku kharrimaysaa oo ku xumaanaysaa arrintaasi dhibaatay noqotay agoontii lagamana tegi karo waa in loo shaqeeyo waxoodina ka dheeraadaa la yidhi nebigaa loo sheegay arrintii calayhi salaatu wasalaam aayaddaanaa soo degtay wayasaluunaka can ilyataamaa qul islaaxun lahum taas baa markaa soo degtay
agoonta marka waxaa la samaynayaa iyadoo xoolihii isku jiraan oo cunnadii isku jidho oo la wada degan yahay baa waxa weeye la xisaabinayaa dadka waxa ku baxaya agoonka waxa bux ku bixi kara iyo waxa u baahan yahay dadka kale waxa ku baxaya xisaabtaasaa marka inta iyaga ku baxaysana xoolahooda laga xisaabinayaa inta qofkan kale ku baxaysana isagaa xoolihiisa ka xisaabinaya agoontiina la fogeyn maayo haddii la fogeeyo oo meel dheer la geeyo oo la takooro la yska saaro waxay dareemayaan cidlannimo iyo waxay dareemayaan tiraanyay dareemayaan qalbigooda waxa ku dhalanaya inay maaragtay aysan ka mid ahayn dadkii oo layska fogeeyey oo layska soocay oo aabbahood dhintay dareen ah aabbala'aan inay yihiin baa ku soo dhacaysa waxaana la rabaa qalbigooda in farax iyo nashaad iyo magaranaysaa suruur la geliyo ayaa loo baahan yahay aan la tusin wax meel ku takooran inuu yahay ee dadkiisii ku dhex jiro ee la nool yahay wax la baranayo la cuntaynayo wixiisi loo xafidayo sidaasaa sharcigu ku amraya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay yaclamu mid og weeyaan almufsida midka mufsidka ah min almuslixi buu ilaahay ka ogyahay midka muslixa ah midka wax islaaxinaya iyo midka mufsidkaah ilaahay waa mid kale og subxaanahu watacaala kan agoonta xoolaheeda u gabbanaya intuu wixii isku daro raba inuu agoonta xoolaheeda baabi'iyo waa mufsid ilaahay waa ogyahay midka muslixaade wax islaaxinayana oo aan khayaano iyo xumaan u jeedinna ilaahay waa ogyahay oo dad waxaa jira agoonta xoolaheeda ugu soo gabbada inay inta wax isku darsadaan agoonta xoolaheedii la gato agoonta xoolaheedii la qasho agoonta xoolaheedii la isticmaalo biilkii iyaga xoolahooda laga qaato sidaas kuwa samaynaya ilaahay midog weeyaan kuwa waxooda u badbaadinayana ilaahay waa ogyahay goodii adag weeyaan ilaahay baa hortegaysa mid kasta camalkiisaa lagu abaalmarinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allahu ilaahay hadduu doono ma doonine laacnatakum bimacnaa canatakum ilaahay dhibiddiinna iyo mashaqadiinna hadduu ilaahay damco laacnatakum ilaahay waa idin dhibi lahaa wuxuu idinku ridi lahaa xaraj iyo mashaqo iyo dhibaato sidaan sahlan laydinma siiyeen inaad wax isku darsataan oo sidaa waxu kala u noolaataan ilaahayse sidaa ma doonin ina allaha ilaahayna casiizun mid qaaliba weeyaan xakiimun ilaahay weeye midka shayga mee shay kasta meesha u laa'iq ah ilaahay midka dhiga weeyaan subxaanahu wa tacaala qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walaa tankixuu ha guursannina raggiyow almushrikaati gabdhaha mushrikaadkaa ha guursannina gabdhaha mushrikaadkaa ee gaalada ah ha guursannina xataa yu'minna ilaahay ka rumeeyaan ilaahay iyo maalin yowmul aakhirka ilaahay ka rumeeyaan gabdhaha kuwa la guursan karaa jiroo kuwa ahlu kitaabka ah iyagoo aan muslimiin noqon waa la guursan karaa laakiin iyagana shuruud bay leeyihiinoo shuruud adag bay leeyihiin shuruuddaasoo culimmadu ay leeyihiin maanta waxa weeye lama helayo ama si loo helaa shuruuddii in la helo way adagtah oo yahuudiya nasaare hadday tahay shuruud bay leeyihiin haddii la guursanayo shuruuddiina maanta si loo helo way adag tahay amaba la heli mayaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi walaa amatun addoon addoontaasoo mu'minatun mu'minada baa khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabar mushrikada walow acjabadkum haba idin cajabgeliso middaa mushrikadaa ee gaalada ragow middaa mushrikadae hadday doonto haba idin cajabgeliso quruxdeeda iyo maalkeeda iyo nidaamkeeda hadday doontaba ha idin cajabgelisee waxaa ka fiican oo ka khayr badan gabar addoona oo mu'minada oo ilaahay yowmul aakhirka iyo rusushiisa rumaysay marka taas mu'minadaabuu guursaday baa u fiican oo waxay ka fiican tahay mid mushrikada in la yidhaahdo gabar gaalada buu qabaayo mid caddaan ah gabar caddaan ama ha noqoto ama mid madowba ha noqotay midabkeedu wuxuu doonaba ha noqodee middaas idin cajab gelinaysa waxaa ka fiican middan kaleo ilaahay ku xidhan iyo rumaysan yowmal aakhirka iyo rusushana rumaysan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tunkixuu ha u guurinina raggiiyow almushrikiina nimanka mushrikiintaadoo gaalada mushrikiinta ha u guurinina gabdhihiinna gabdhihiinna weeye gabdhihiinna ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ka rumaynayaan oo iimaan ay ka yeelanayaan mushrikiin wathaniyiin waxaas ahlu kitaab waxay doonaan ha noqdeene gabar muslimada inay dhahdo nin waxaan guursaday gaala waddan hebelah dowlad hebelah oo gaal ah looma oggola ahlu kitaab hadduu yahay iyo hadduusan ahayn gabar muslimada a nin caddaanay raacday ama nin madowey raacday nin gaalaa qaba looma oggola ilaahay wuxuu yidhi wala cabdun addoon addoonkaasoo mu'minun mu'mina baa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrika walow acjabakum kaa mushriga haba idin cajabgeliyo hadduu doonee ninkaa gaalka hadduu doone ha idin cajabgeliyo quruxdiisa maalkiisa madaxnimadiisa meeshuu ka dhashay abtiriskiisa dowladdiisa wuxuu doono ha idinku cajabgeliyo waxaa ka fiican addoon mu'mina oo qalbigiisa iimaan ku jiro inaad gabdhihiinna siisaan qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas yadcuuna way yeerayaan kuwa gaalada ah ee nimanka mushrikiinta ah iyo gabdhaha mushrikaadkaa haddaa guursataan ama niman mushrikiina haddaa gabdhihiinna u guurisaan yadcuuna way yeerayaan dadka ila naari naar bay ugu yeerayaan dadkay la xidhiideen iyo dadkii qaraabadii naar bay ugu yeerayaan markaa wax naarkuugu yeeraya inaad la xidhiiddo lama oggola gaalnimo iyo fisqi bay idinku yeerayaan markaa ha ka guursanina hana u guurinina wallaahu ilaahina yadcuu waa yeerayaa dadka ila aljannati ilaahay janno ugu yeerayaa iyo walmakfirati dembi dhaaf biidnihi ilaahay idankiisa subxaana wa tacaala ilaahay taasuu idinku yeeraya wayubayinu ilaahay waa caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi ba u caddaynayaa lacallahum dadku waxay mudan yihiin yatadakkaruuna inay waansamaan oo wacdoomaan oo kala ay kala ogaadaan khayrka iyo sharka ay kala ogaadaan khabiidka iyo dayibka inay sidaas ogaadaan ayay iyaguna mudan yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan cani ilmaxiidi maxiid masir xaydkiibay ku weydiinayaan qul waxaa dhahdaa huwa xaydkaasi huwa isagu adan weeyaan kal adaa macnaha wax la qurunsado weeyaan waxay ku soo degtay baa layidhi kuwa yahuudda ah qofka dumarka ah markii xaydka iyo dhiiggaasi ka yimaado ayay guriga ka saari jireen waxna lama cuni jirin waxna lama cabi jirin umana soo dhowaan jirin nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kabacdina aayaddaana soo degtay marka waxa weeyaan xilliga xaydka ama caadadaas ay jidho bay ku weydiinayaan dumarkii in loo tegi kara iyo in kale waxaa dhahdaa xaydku adan weeyaan waa shay la qurumaysto aan la oggolayn xilligaas iyada ah in labadaa qofoo isqaba ay mucaamaladaasi dhex madho ee factasiluu ka dheeraada annisaaa dumarka ka dheeraada filmaxiidi fii zamani lxaydi bay ka dhigantah filmaxiidi fii xaalati lxayd xaydka xaaladiisa ka dheeraada walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina xataa yadhurna ilaahay ka daahiroobayaanoo ka dahaaro qaadanayaanoo intay dhiiggii go-ay misna ay ka mayranayaan sidaa weeyaan fa idaa tadaharna markay dahaaro qaataan faatuuhunna u taga min xaysu meel amarakum ullahu ilaahay idin amray oo meeshii taranka laga helayey ah meeshaas uga taga oo nasliga iyo ubadku uu ka imaanayey ina allaha ilaahay yuxibu mid jecel weeye attawaabiina ilaahay kuwa toobad keenidda badan ayuu jecelyahy wa yuxibu ilaahay mid jecel weeyaan almutadahiriina kuwa dahaaro qaadashada badan ee iska ilaaliya fawaaxishta iyo aqdaarta iyo wasaqda iyo waxaas ilaahay waa jecelya marka caafimaad darro iyo waxaas ayaa ka imaanaya xilligaa xaydka waa la diiday markaas arrin xaaraama weeyaan inay isku tagaan labadaas isqabo mucaamalada ay dhex madho qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi nisaa'ukum dumarkiinu raggiiyow xarfun beer bay lakum idinka idin yihiin waa kal xarfi beer oo kale idin yihiin siday beertu miro u soo saadho oo kale baa halkaana ilaahay ubad uga soo saaraya sida beerta loo abuuro oo kale baa halkaana abuurkaan ilaahay ubad ku soo saaraya qofkii ilaahay siinayo ee faatuu taga xarfakum beertiinna annaa shi'tum kayfa shi'tum si allaaliya sidii aad doontaan waxa weye mar haddii mucaamaladii ay tahay meeshii ilaahay ugu talagalay oo taranku ka imaanayey kayfiyadaad doontaan iyo sidaad doontaan baa laydiin banneeyey inaad iskugu tagtaan weeye oo waxaan la oggolayn waxa weeye dubuurtii baan la oggolayn laakiin waxaa la oggol yahay maxalkii taranka iyo farjigii weeye oo waxaa jidhay niman yahuudaa la radinayaayo waxay dhihi jireen hadduu markaa ninku xaaskiisa u tago xagga hore waxa weeyaan isagoo gadaal kaga yimid ilmahaas wuxuu noqdaa ilmo indhuhu kala fooraraan oo indhihiisu ay qalloocan yihiin taasi ma jidha baa layidhi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadimuu hormariya lianfusikum naftiinna waxaad u hormarisaan acmaal saalixa ah jimaaca iyo mucaamaladaa ka hor wax wanaagsan hormarsada ama sideedababa camal saalixa aakhiro oo hormarsada ama markaba horeba oo mucaamaladaas ay dhacaysaba adkaartii iyo ducadii akhrista oo xirsi xirka ahayd si aan shaydaan meesha wax ugu yeelan ducadii la akhrisanayey allahuma jannibna shaydaan wa jannib shaydaana mima rasaqtana ducadaa iyo kuwa la midkaabaa la akhrisanaya wattaqu llaha ilaahayna ka yaaba waclamuu waxaadna ogaataan annakum idinku mulaaquuhu ilaahay kuwa la kulmaya inaad tihiin wabashiruna bishaaree nebi allow almuuminiina kuwa muuminiinta u bishaaree waxaa ugu bishaaraysaa liibaan weyn oo janno inay helayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tajcaluu ha ka yeelinina allaha ilaahay curdatan curdo ilaahay ha ka dhiginnina liaymaanikum dhaarihiinnana ha uga dhiginnina curda waa maxay laba macnoba ugu waaweyn curdatan macnaha caaridan wa maanican wa xaajizan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka yeelinina mid maanica oo curdada waxa layaha dariiqa waxa isku gooya marka mid ku go-an oo fadhiya dhex taagan yaa ha ka dhiginnina ilaahay dhaarihiinnana ha uga dhiginnina oo qofku inuu khayr sameeyo waa inoo soo socotaaye inuu yidhaahdo haddee ilaahay baan ku dhaartay haddee magacii ilaahay baan sheegay waxaa ma samayn karo dhaartiisa oo ku cilaysto cillo ka dhigto ha iska ilaaliyo qof baa dhaaranaya waxaan ku dhaartay buu yidhi wallahi inaana waxaa samay wixiina waa wax khayra waxaa la dhahayaa war dhaartaadii ka kafaaro gudoo kaala khayrkii samee kaasuu wuxuu leeyahay haddee ilaahay baan ku dhaartay marka maxay ka dhigan tahay khayrkan waa samayn lahaaye haddee ilaahay magaciisi baan sheegay haa waxaan waa samayn lahaa khayrka marka ilaahay ha ka yeelanina curdatan mid caarid oo mancinayo xaajisa oo kala mancinaya yaa oo kala teedaya ha ka dhiganin an tabaruu min an tabaruu inaad baarinimo samaysaan oo watattaquu aad ilaahay ka cabsataan oo wa tuslixuu aad islaaxisaan baynannaasi dadka dhexdiisa qofkii wuxuu leeyahay baarinimadan waa samayn lahaaye haddii ilaahay baan ku dhaartay waxaan cabsida ilaahay ku jira waa samayn lahaaye haddee waa dhaartay ilaahay baan sheegay waxa weye dadkaani waa heshiisiin lahaaye waa ka dhaartay inaanan dhex gelin oo heshiisiin laba hebel iyo hebel dhexdooda waxaa la leeyahay wixii wanaagsanaaye aad samayn lahaydeen ilaahay magaciisa ha uga dhiganina curdatan mid caarid oo maanica oo xaajisa oo kala teedahaya oo kala mancinaya wuxuu ku soo degtay baa layidhi cabdulaahi bni rawaaxa ayaa ku dhaartay inuusan la hadlaynin nucmaan binu bashiir oo walaashi qabay isaga iyo gabadha walaashiisana inuusan dhexdooda gelayn war inaad wanaag samaysaan ha ka dhaarinnina baa layidhi oo magaca ilaahay inuu idinka hortaagan yahay ha ka dhiginnina taa waa macno macno labaad waxa weeyaan walaa tajcaluu ha ka yeelinina allaha ilaahay curdatan kabdhigan meel lagu shabaaxtamo sida meesha inta meel shay la dhigo saa loo gananayo oo loo tooganayo oo lagu shabaxtabayoo kale yaa ilaahay haka yeelanina liaymaanikum dhaarihiinna hauga dhiginina oo waa maxay waxa weeyaan mar kasta inuu qofku iska dhaarto wallaahi waxaas inaysan ahayn wallaahi wallaahi allah inuu intaa dhaarta afkiisa ku badiyo wartaa iska ilaaliya baa laleeyi oo ilaahay mag ilaahay aa markaas sidaas meeshaa shabaxta kaayoo kale aa markasta magaciisii dhaar afkiina aa badhaan oo dhaarta aa badisaan iraadata an tabaruu inaa baarinimo samaysaan iraadadeed oo watataquu oo watuslixuu bayna annaas wallaahu ilaahayna samiicun weeyaan ilaahay mid samiica weeyaan aqwaashiina maqlaya oo maqlid badan caliimun ilaahay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban mayo billaqwi laqwi oo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda ahaaday laqwulyamiin carabka midda iska madha taa ilaahay idiin qaban mayo qofku yidhaahdo balaa wallaahi iyo laa wallaahi iyo uusan dhaar uga qasdaynin taa loo qaban maayo laydiin qaban maayo walaakina yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idiin qabanayaa bimaa kii kasabad quluubukum qalbiyaashiinu ay kasbadeen oo qalbiga aa ku gunudeen oo aad dhaar ugu talagasheen markaad daba madhaan waa laydiin qabanaya wallaahu ilaahayna kafuurun waa mid dhaafid badan weeye raxaliimun ilaahay waa mid dulqaad badan weeyaan subxaanahu wa tacaala kafuur xaliima ilaahay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi liladiina kuwii waxaa u ahaaday yu'luuna ka iiloonaya oo ka dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranayay inaysan mucaamalo iyo jimaac la yeelanaynin si ay dumarka u dhibaan afar bilood ka dhaaranayay ka badan tarabbusu arbacati ashhurin afar bilood korashadood ayaa u ahaatay afar bilood baa la koranayaa fa in faa-ow hadday noqdaan oo u soo noqdaan reernimadii fa ina allaha ilaahay kafuurun mid dhaafid badan weeye raxiimun naxariisasho badan noqoshadaas waxa weeyaan mucaamaladii iyo reerkii hadduu isku soo noqday jimaacii iyo wixii reerka dhex yaallay waxa weeyaan waa reer isku soo noqday weeyaan dhaartiina way ka soo noqdeen wixii ka dhacayna ilaahay waxa weeyaan waa kafuurun raxiim weeyaan wain casamuu hadday go'aansadaan addalaaqa dalaaq hadday go'aansadaanna oo ay waxay ka dhigan tahay sidii sii daa'imaan oo ku soo soo noqon waayaan fa ina allaha ilaahay samiicun wey ilaahay waa mid samiica caliimun ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan haddii ay sidaas sii daa'imaan sida imaamu shaaficiiyo ay qabaan muddadii markii ay tagto waa waxaa la samaynayaa arrintii waxaa loo koryeelayaa xaakimka ninkiibaa waxa leeyahay imaa bilfay-a inaad noqotid oo reernimadii u noqotid iyo mucaamaladii waa imaa furitaan in lagaa helo tii uu sameeyo baa la qaadanaya hadduu diido labadiiba xaakimkaa ka furaya xaakimkaaba ka furaya waana iilaa xukmul iilaa baa la yidhaahdaa taasina sidaa weeyaan waa qaabkaas baa iyagana lagu xallinayaa hawshooda marka aayaadka hore aan soo marnay mufasiriintu waxay leeyihiin aadaabta alfaada adabta ku jirdha in la isticmaalo baa laga qaadanaya marka la leeyahay factazilu nisaa ka dheeraadayo min xaysu amarakum ullaahu iyo faatuu xarsakum annaa shi'tum iyo erayo kinaayaada oo sarbeeba weeyaanoo hadalkaan afka lagu ballaarinaynin oo ku badan kalaamka ilaahay ee la barayo mu'miniintu inay ka aadaab yeeshaan oo bartaan oo sidaasoo kale markay wax isku qorayaan ama ay ku wada hadlayaan ee ereyadaasoo kale isticmaalaanoo ereyada laga xishoodo ee ay ka maagtaan ka xishoodaan darsigeennu intaas ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab